musharax kastoo istaraatiijiyadda uu rabo koonfur galbeed soomaaliya inuu ku hago bulshadu ka dhaadhacsada asagaa sheegan karo marka musharaxiinta iyagu markay xilka doonayeen way is eedeeyaan oo hebel baa sidaasoo hebel bay dowladda wadataa iyagaasay ku taallaa laakiin baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya laga rabaa in ay kala xushaan cidda ay u gartaan in afarta sano ee soo socota koonfur galbeed soomaaliya lagu aamini karo ruuxuu yahay musharaxiinta qaarte ciidamay la yimaadeen baa tiri waa sax musharaxiinta qaarkood waxay hayeen xilal saray ka hayeen dowladda dhexe qaarnadeeba waa muwaadiniin soomaaliyeed oo xilal sare aan haynin oo iyagana saafiyadooda iyo waxa gaarka u ah magaaladaba ku hayso marka wadankeena duruufaha ka jiro amni waa la yaqaanaa iska daa dadka xilalka doonaya shabaabku waxay dhibaateeyeen hooyooyinka iyo culimaa udiinka ay dhibaateeyaan marka qofka in inta ololahan kambeenka uu ku jiro nafsadiisa ilaashado amnigiisa uu ilaashado wax ka mamnuucay ma jiraan marka taasuna justification ma noqo